bismi illah walxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa taskiilaat alxuseiniya alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseini
muxaadaradan cinwaankeedu waxaa weeye inqiraad alumam amaba dabargo-a ummadaha waxaana soo jeedinayaa sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ikhwatii fi alcaqiida waxaan isku dayaynaa inaan kelimaadkan idhaahno mawduuca derbiga ku dadajisan ee ah inqiraad alumam inqiraad waa tirtiran tirtiranka ay ummadi tirtiranto ama baaba ay ummadi baaba'do umamku laba siyood midun bay u tirtirmaan umamkii hore munqaridka ahaa ummado macaasidoodii iyo shirkigoodii iyo waxoodii markuu batay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhulka la gooyo ama si kaleba uu halaago oo halaag samaawi uu ku dhaco ummadaha si halaagga samaawigu ku dhaco daat ahaan ama jidhkoodii iyo caqligoodii iyo maankoodii waxoodiiba way wada tagaan way dhintaan markaas umamka qaarna waxay u dhintaan si sidaa ka gedisan oo ah dadku wuu hadhaa oo dhashoodii iyo tafiirtoodii iyo waxoodii way joogaan laakiin waxaa tirtirma waxay rumaysnaayeen iyo dhaqankoodii iyo caqaa'idoodii iyo mabaadi'dii iyo waxay raacayeen baa tirtiranta dabeetana waxaa soo hadha ummad beddelaysa ummaddii hore oo aanay ummaddu se ummaddii ahayn umamkaa dambe ee tirtirmaya waxaynu odhan karnaa amraad baa ku dhacda ama bukaano xanuunnaa ku dhaca xanuunnadaasaan odhan karna waa xanuunnada maanka kaga dhacee dooriya kadibna way tirtirantaa waxaan jeclay markaasi inaan tilmaamo aayado qur-aan oo fii suurati alacraaf ku yaalla oo ilaahay subxaana wa tacaala kaga digayo bulshada bukaanada ku dhaca ee tirtiranka ku samayn kara waa nebiyullaahi aadam calayhi salaam markuu ilaahay abuuray durriyadii dhabarkiisa ku jirtay uu soo saaray uu ballanka ilaahay ka qaaday subxaana wa tacaala ballankaasi aadam laga qaadayey iyo dhashiisii waxaa lagaga qaadayey waxyaabaha fitrada ama si abuurka bini aadamka khalkhalga geliya inay ka waantoobaan ilaahay wuxuu kitaabka qur'aana ku leeyahy waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashhadahum calىa anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa shahidna أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون إلهي سبحانه وتعالى آيات كقرآن وحين وشيغية إن غير بني آدم لقى قاضي بلك dhabarkii aabbahoodii oo ku jira inta ilaahay soo saaray subxaanahu wa tacaala inuu ballan ka qaaday ilaahay uu weydiiyey miyaanan anigu rabbigiin ahayn qaaluu bala shahidna waa ka markhaati kacen inuu alle subxaanahu wa tacaala rabbi u yihi ilaahay wuxuu inoo sheegayaa markaasi cillada loo markhaatigeliyo inay kuwan ahayd laba xanuun inaanay hadhow midna ku marmarsoonin ama laba cillo oo ah kuwa fitrada bini aadamka baabi'in kara midi waxa weeyaan inaa kunaa can hada haafiliin an taquluu yowma alqiyaama inaa kunaa can hada haafiliin inaydan odrhanin baa ilaahay leeyihi subxaana wa tacaala maalinta qiyaamaha annagu waxaanu ahayn kuwo kaafiliin aan waxba ogeyn wermoog baanu ahayn aw taquulu amase inaydan odhan baa ilaahay leeya innamaa ashraka aabaa'una min qabl wa kunna duriyata min bacdihi afatuhlikunaa bima facala almubtiluun amase inaydan odhan baa ilaahay leeya subxaana wa tacaala aabbayaashayadii hore iyo dadkii horaa shirkiga sameeyey amase xumaha sameeyey annaguna waanu iska daba soconno durriyad iyaga ka dambaysay baanu nahay uun ee maacmaashii kuwa hore sameeyeen baana lagu halaagaya waxaan leenahay caqliga bini aadamku qofka bini aadamka ah haddii maanka laga degiyo maskaxda waxba fahmi waayo doorsoon ka weyni ma jiro doorsoon masaladaasi ka weyni ma jiro hadday cidi ku gumaysato laakiin ay xoog kugu gumaysato maskaxdiiyo maanku si ay fayo qabaan waxaad ogsoontahay inaad la daydayayso un jaanis ama wakti aada iska kicin karto maalintaad iska kicin kartana waaba yeelimaysa waad iska tuuraysa laakiin haddii maanka lagaa gumaystiyo maskaxda waxaad moodaa inaad dabagelayso ciddii ku gumaysanaysay adoo weliba raalli oo iska daba socda sida daraaddeed labadan shay ee abuuri kara qofka maskaxdiisa in la gumaysto amase ummadda tani inay tirtiranto midi waa gafla midina waa taqliid algafla ilaahay wuxuu leeyahy inaydan odhan maxay innaa kunnaa can haada gaafiliin gafladu waa qofka oo aan isticmaalin qalabka alla siiyey subxaanahu wa tacaala ee loogu talagalay inuu baadida kaga hanuuno insaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala adawaad buu siiyey adawaadkaasoo loogu talagalay inuu baadida kaga hanuuno waxaa alla siiyey qofka bini aadamka ah il iyo dheg iyo maan kala sooca waxay ishiyo dhegtu keenaan saddexdaasi shay ilaahay wuxuu tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala inay yihiin ajhiza alistiqbaali alfitriya ama qalabka qofka bini aadamkaahi uu wax ku kasbado ee uu wax ku kala garto hadduu sidii loogu talagalay u adeegsan kari waayena markaasi martabadii bini aadamnimada wuu hoos maraya qur-aanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa qaar lumay oo bini aadamka ka mid ah kuwaasoo ilaahay uu ku sifaynaya inay hoos mareen heerka xayawaanka xataa aakhirana ilaahay yidhi waxay xaabo u yihiin jahannama kuwan sifadooda waa maxay ilaahay wuxuu leeyahy walaqad dara'naa lijahannama kahiira min aljinni waاlins lahum quluubu laa yafqahuuna biha walahum acyunu laa yubsiruuna biha walahum aadaanu laa yasmacuuna biha ulaa'ika kaalancaam bal hum adal ulaa'ika hum algaafiluun alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay dad baanu jahannamo u abuuray jinka iyo insigaba ka tirsan dadkan ahlu naarka ah sifadoodu waa maxay sifada ay leeyihin waxay tahay baa ilaahay leeyahy lahum quluub laa yafqahuuna biha qalbiye ayay leeyihin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala laakiin qalbiyada tan wax kuma fahmaan fiqhi ma leh fiqhigu waa kalaamka lagu hadlayo masalan oo aada muraadka looga dan leeyay fahamto aanaad erayadoo qudha fahmine muraadka iyo ujeeddada laga leeya aad fahamto walidalik ba qur-aanku wuxuu tilmaamaya mushrikiintii famaa lihaa'ulaa'i alqowm laa yakaaduuna yafqahuuna qawla alluga alcarabiya way garanayeen oo dee ahalkeed bay ahaayeen haddana waxaa la leeyahy laa yakaaduuna yafqahuun fiqhiga waxaa la leeyahay muraadi almutakalim baanay garanaynin fiqhigu wuu ka xeel dheeriya baa markaa la yidhaha fahamka caadiga ah ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kuwa kani quluub bay leeyihin laakiin qalbiyadooda fiqhi ma leh wax kuma gartaan walahum acyun indhay leeyihin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala laakiin laa yubsuruuna biha waxba kuma arkaan walahum aadaan dhagay leeyihin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala laakiin laa yasmacuuna biha maxaa loo jeedaa marka saddexdii shayba saddexdii shaqo ay qaban jireen laga anfiyey saddex shaqo qalbigu inuu wax fahmaa bay ahayd ishu inay wax aragtaa bay ahayd dhegtuna inay wax maqashaa bay ahayd waxaanay ahayd saddexdan shayba sida caadada aynu ku naqaano qofka in la dawaxun waa arkaa laakiin ilaahay wuxuu ku sifaynaya kuwa kani inaanay waxna arkayn waxna maqlayn waxna fahmayn macnaheedu waxay tahay wixii looga dan lahaa inay ku qabtaan baanay si rasmiya ugu qabanayn sida daraaddeed baa ilaahay sifo siiyey ah ulaa'ika kalancaam kuwani waxay la mid yihiin baa ilaahay yidhi xoolaha ulaa'ika kalancaam xoolahay la mid yihiin xooluhu dhegna waa leeyihiin illa waa leeyihin dhegta wax waa ku maqlaan isha wax waa ku arkaan laakiin ma dhaafto dawaahirta waxba kuma taxliiliyaan khaflo kama baxaan halkii shalay dawacadu ku cuntunbay haddana laxdi iyo rid uma maraan waxba iskama bedelaan halkay shalay daaqday ogeyd in dawaca ku cuntay berrina daaqdaa una dawacadu ku cuntaa laakiin waxay ahayd isha iyo dhegta soo jeeda ama se wax fahmaysa halkii shalay lagu helay inaan maanta lagu helin walidalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayey qofka mu'minkaa ama muslimkaa god laba jeer laguma wada qaniino waayo marka hore uu ogaaday in lagu qaniinay marka dambe macquul maaha inuu haddana halkii godkii farta ku celiyo oo mar labaad lagu qaniino xayawaanku se ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inay martabadaa ka hooseeyaan ama iyagu inay waxay dee yeedhana ku maqlaan waxay cunayaanna afka ku cunaan intanna ku isticmaalaan ishooda ayaa loogu talagalay bini aadamkuna hadduu intii xayawaanku u isticmaalayay dhasha iyo dhegta iyo isha uu isticmaalo in leeg xooluhu la mid yihin markaasaa ilaahay wuxuu leeya ulaa'ika kalancaam kuwani xoolahay la mid yihin baa la yidhi subxaana wa tacaala ilaahay haddana wuu ka reebo waxaa la yidhi bal hum adal xoolaha way ka liitaan waayo xoolaha dhegtooda iyo ishooda dee intaasunbaa loogu talagalay muhimadii loogu talagalay way ku hayaan iyagu laakiin kuwa kani way ka liitaan oo dhegtan iyo ishatan iyo maqalkan iyo maskaxdani may gaadhin xadkii loogu talagalay haddii markaa xadkaa la dhaafiyo la yidhaaho way ka liitaan maxaa lagu sifaynaya sifo kale alla siiyey markaasi subxaana wa tacaala ulaa'ika hum alghaafiluun baa ilahay yidhi haddii kuwan sifo markaa loo rabo sifadoodu waxa weeyaan baa ilahay yidhi alghafla waa kuwa aan waxba ogeyn warmoog في sورة النحل aيaد kale ilahy wuxuu ku leeyay أuلaئika الذiina طبع الlah qلوبهم طبع الlah قلوبهم وسمعهم وأبصاaرهم وأuلaئika هم الغاaفiلuun baa la leeyay سubحaanه وتaعaaلى غafladu waa warmoogeni waa qofka oo wuxuu la nooliyey aan si fiican ula noolayn ama si aan ogeyn نabiy للaahi muسى markuu magaalada gelayay maxaa ilahay ku sifaynayey وdkلa المdينة عalى xiini غaflaة min أhliha xiini غflة waa wakti aan dadka ishooda iyo dhegtooda iyo dareenkoodu aanu si fiican u shaqaynaynin oo la deganaa ayaa la lahaa xiina khafla qofku hadday noloshiisu markaa xiinu khaflo miidhan noqoto waa kuwa ilaahay leeya ulaa'ika hum alghaafiluun markaa hadduu warmooganayi oo dhegtiisa iyo ishiisa iyo caqligiisu aanay faa'iidaba keenaynin ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa insaanku inuu u liito ama waxaa dunida kor socday inay ugu liitaan kuwa aan dhegta iyo isha iyo caqliga isticmaalin dawaabta kor socoto dho dhulka kuwaasaa ugu liita walidalik baa ilaahay wuxuu leeyahy ina shara adawaabi cinda allah asam albukm aladiina laa yacqiluun dunida waxa kor socda baa ilaahay leeyahy waxa u shar badanba alla agtiisa asum albukm aladiina laa yacqiluun sifaadkan kuwa leh kuwaan maskaxda isticmaalayn ee afku aamusan yihin ee aan xaqa maqlayn ee aan ku hadlayn ee aan arkaynin kuwaas baa ugu liita baa la leeyahy khafladu markaa waa waxa aada la nooshahay iyo aayaadka rabbiya kownkan dul saaran oo aanad eegaynin ama si aanad ka faa'iidaysanaynin dadku inay warmoog noqdaan oo qaabkaasi u noolaadaan waa dembi waa dembi aakhiro laysu qabanayo bal ee lagu naargelayo walidaalik baa ilaahay wuxuu leeyahy isagoo inoo tilmaamaya khafladu inay dembi tay cadamu tafkiir inay macsiyatay qofku aan fakerin oo maanka sidii loogu talagalay u isticmaalinin inay macsiyatay balaaha dihniya inay cuquuba leeday iyadoo la tilmaamayo ayaa ilaahay wuxuu leeyahy ahlu naar isagoo ka warramaya low kunnaa nasmac aw nacqil maa kunnaa fii asxaabi asaciir waxay leeyihin low kunnaa nasmac haddaanu ahayn kuwa wax maqlaya ama kuwa maanka isticmaalaya oo caqligoodu suubanyo oo isticmaalaya maa kunnaa fii asxaabi saciir bay leeyihin maanan halaagsaneyn saciiro dadka gala kamaanan mid noqoneen haddaanu sifaadkaa leenahay bay leeyihin maanka iyo maskaxda iyo caqliga iyo aragtida haddaanu isticmaalayno maanan noqoneen bay leeyihin kuwa saciiro gala ilaahay muxuu ugu jawaabay markaa faactarafuu bidenbihim baa layidhi faactarafuu bidenbihim dembigoodii way qirteen ba alla leeyahy subxaana wa tacaala fasuxqan liasxaabi saciir fogaanshiiyase waxay u sugnaaday ba alla leeyahy subxaana wa tacaala asxaabu saciirka kan waxaan leenahay haflada caynkana dadkan mu'miniinta aan wacyigaba lahayn aan ogeyn caalamkaba waxa ka socda godkii shalay lagu qaniinay maantana lagu qaniinayo dhabbaday lixdankii hayeen sagaashankiina haya ummaddan aan aragtidoodu isbeddelka lahayni waa umma munqarida ummad aan wacyi yeelanayn oo marnaba toosayn oo garaadkoodu baraarugaynin waa ummad dabar go-aysa waxaan leenahay khafladu waa sifa min sifaati alkaafiriin waa sifo lagu yaqaano gaalada waxaanay qofka gaadhsiin kartaa ilaa jahannam ilaahay baa gaalada isagoo sifaynaya wuxuu leeya yaclamuuna daahira min alxayaati addunya wahum can alaakhirati hum gaafiluun nolosha adduunya dawaahirteeda way yaqaanin baa la yidhi subxaana wa tacaala laakiin dee noloshu intaa kuma gebagabaysanto ta aakhiray dhammaanteed hafla kaga jiraan baa ilaahay leeyahy yacnii noloshu way xidhiidhsantay tan hore ilaa ta aakhire way xidhiidhsantay markaa qayb bay wax ka ogyihin baa alla leeyahay subxaana wa tacaala laakiin qaybta ugu weyn bay hafle kaga jiraan qofka mu'minkaa laakiin uma bannaano isaga labada qaybood qaybna inuu hafle kaga jiro walidaalik baa ilaahay isagoo gaaladiin la hadlaya wuxuu leeyahy awalam yatafakkaruu fii anfusihim baa la leeyahy maa khalaqa allahu samaawaati waalarda wamaa baynahuma ilaa bilxaq aayadda ku xigtaa ilaahay leeyahy awalam yasiiruu fi lardi fayanduruu kayfa kana caaqibatu aladiina min qablihim waxaan leenahay faariqa ama sifada rasmigaa ee u dhaxaysa mu'minka iyo kaafirku ee qur-aanku tilmaamaya koo waxa ka ah inuu mu'minku yahay qof fakiraya walidaalik baa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waاnnahaar laaaayaati liuli lalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda waclaa junuubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار waxaa alle subxaana wa tacaala tilmaamayaa cirkan ama samaawaadkan iyo dhulkan habeenkiiyo maalintiiyo iskagadigooda inuu aayaat ugu sugan yihiin dadka ulil albaabka ah dadka cuquusha u saaxiibka ah waa kuwee kuwa cuquusha u saaxiibka ah waa kuwo ilaahay xusaya caqligu hadduu xuska ilaahay ku gaadhsiin kari waayo caqli maaha waa ka gaaleede ku koobnaaday daahir alxayaati dunya caqli maaha idan waa caqli ilaahay xusaya subxaana wa tacaala oo weliba alle ku xusaya qiyaaman waqucuudan wacalaa junuubihim fii kulli axwaalihim xusaya sifada kale ay leeyihin waa maxay dadka kani wayatafakkaruuna fii khalqi asamaawaati waalardi baa ilahay waa duul fakerayo ka fakeraya cirkan iyo dhulkan iyo sida alla u abuuray subxaana wa tacaala fikraddooduna markaa ay gaadhsiisay inay ka istintaajaan ka midho dhaliyaan adduunkan iyo samaawaadkan iyo cirkan iyagoo leh markaa rabbanaa maa khalaqta haada baatila subxaanaka faqinaa cadaaba annaar walidaalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam aayaadkani markay ku soo degtay uu lahaa waylun liman qara'aha walam yatafakkar hoog wuxuu u sugnaaday buu nebigu laha calayhi salaatu wasalaam qofka akhrinaya ee aan fakeraynin qur'aanku wuxuu inooga warramayaa qisas qisaska qur'aanka ku yaalla waxay tusaale ka yihiin wax kasta oo nolosha ka mid a hadday tahay istibdaad siyaasi ah gumaysi iyo digtaytarnimo la ysugu taliyo hadday tahay dhaqaale munxarifa iyo tujaar dad cunaqabataysa hadday tahay cuqaal iyo ummadda waqsan oo dadka lumisa hadday tahay dad dhaqan xun iyo akhlaaq la yimaada mid walba qiso nebi oo qur-aanka ku taalla baa tilmaamaysa waa qisas ilaahay ugu talagalay ummadda muslimiinta inay fakeraan oo dareemaan oo arkaan matala nebi shucayb iyo qoomkiisaa ilaahay inooga warramaya qisada shucayb oo dhan ee qur-aanka ku taalla waxay ka warramaysaa masale iqtisaadka ku saabsan masale dhaqaalaha ku saabsan dhaqaalaha iyo siday diintu u xakamaynaysay bay ka warramaysa qisada nebiyullaahi muusa iyo fircown dhammaanteed waxay ka warramaysaa masale xukumka ku saabsan nin dad kale anaa rabbi idin oo waxaan doono idinku xukumaya oo la leeyahay maya nebi muuse u tago waxaa tidhaha faarsil maciya bani israa'iil reer banu israa'iil xorriyaddooda alla siiyo waa dulmi siyaasi ah qisada nebiyullaahi luuta qur-aanka ku taalla dhammaanteed waxay ka tarjumaysaa fisqi iyo akhlaaq xumo iyo dad dhaqanku ka lumay oo xumaha u badheedhay rag rag fuula iyo wax la nooca ah qisas badan baa qur-aanku uu tilmaamaya qisaskaasi qur-aanka ahi dhammaantood mid waliba waxbay tusaale ka tahy ilaahay muxuu ku leeyahay markaasi nebiga calayhi isalaatu wasalaam faqsusi ilqasas limaada lacallahum yatafakkaruun baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala faqsus ilqasas wararkan uga warran baa la leeyahy subxaana wa tacaala sheekooyinkan dadka u sheeg maxaa laynoogu sheegaya maxaa nebi ayuub iyo sulaymaan iyo daa'uud iyo waxaanoo ambiyaa ilaahay muxuu qur-aanka ugaga warramaya ilaahay wuxuu leeyahy qisaskooda dadka u sheeg lacallahum yatafakkaruun baa ilaahay leeyahy waxay mudan yihiin inay fakaraane nolosha maalan waxaan synisiska la yidhaahdo laab bay leeyihin lagu baadho inuu shaygani qaacido saxa tahay iyo inaanay ahayn laabaterigaa la geeyaa tijaabaa la sameeyaa laabkaa lagu baadhaa dabeetana waxaa la ogaadaa wixii nadariyaadkiiyo haybatosiskiiyo wixii ay saynisyahanadu sheegayeen waxa dhabtaa iyo waxaan dhabta ahayn laakiin nolosha bulshada ama nolosha bini aadamka laabkeedu waa maxay xaggee nolosha bini aadamka lagu baadhaa iyada ataariikh ayaa lagu baadhaa umamka taariikhdu ama tajaaribtay noloshu soo martay waa waxa looga qiyaas qaato nolosha dhammaanteedba mustaqbalka ummadda aan taariikhdeeda garanaynin mustaqbalkeeduna waa madow taariikhda dambe ee lasoo maray baa laga tusaale qaataa laakiin ummadda aan taariikhda lahaynin waa tana aragteen ee soomaaliyeed oo kale waa tan dowraanka kuwa dee kontonkii halkay maraysay haddana sagaashanka ku soo noqotay lixdankii halkay maraysay siddeetanka dib u soo gashay waa taariikh maxaa isku celceliyey maxaa nafsu shaakale u geliyey maxaa kuwii kontonkii halleeyey sagaashankii daba dhigay waa taariikh baanay lahayn umma aan taariikh lahayn kii shalay gowracay iyo kii maanta daynaya ma kala taqaano maadaama aan taariikhba u jirin muu garan karo kii baabi'inaya iyo kii hallaynaya ma garan karo ka wanaajinaya iyo ka xumaynaya shalay kii halaagay maantana daba socotaa taasi waa caqliyada ummadda aan taariikhda lahayn taariikhda waxaa loo dhigaya waxa uu qur-aanku u tilmaamaya ambiyadii hore in laga warramo waxa uu sheegayaa waxay tao ilaahay leeyahy faqsusi ilqasas lacallahum yatafakkaruun qisaskan ka warran baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waxay mudan yihiin dadku inay fakaraane ummaddu hadday taariikh yeelan weydo markaa hadday garan weydo shalay godkii lagu qaniinay hadday garan weydo shalay waxay soo martay hadday garan weydo doraad waxay magaalooyinkeeda u dumisay berritana waa sidii unbay usii socotaa ma garanayso waayo ma laha meel ay u noqotaba waxay wax ku qiyaasata ma laha walidaalik baa qur-aanku wuxuu tilmaamaya ilaahay subxaana wa tacaala fircoon buu halaagay markuu halaagay ba haddana ilaahay jasadkiisii soo reebay ilahay wuxuu leeyahy falyawma nuna falyawma nunajiika bibadanik litakuuna liman khalfaka aaya وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون إلهي وحليه سبحانه وتعالى ما أنت ومركي الله هلاقي فرعون جد كاغا ريبا يا بالله يدي سبحانه وتعالى سياد قوة دنباء آيات وغنغط أي كاغا فكران بل سيان دخصل لغوغوه المامين أدقى يا واحد جيستي فرعون وأكبر ديكتاتر صامر الدنيا waa ninkii intuu dadis hortaagay yidhi anigu baaba rabbi yadde ma aragteen cid dadka ku tidhahda anaa idin abuurtay ana rabbukum ulaclaa buu yidhi intuu is hortaagay maa calimtu lakum min ilaahin hayri fircoon waa dictatorka qudhe caalamka malaa jira baan u malayn ee yidhi reero dhami rag ma dhali karaan reer banu israa'iil ninkama dhalan kara buu yidhi wixii ninka dhasha hala dilo hablahuun ha dhalaan waa nin dawlad haystay oo ummad dhan oo uu xukumayey ku xukumay inaanay rag dhalin kiibaa alla halaagay laakiin alla markuu halaagay muxuu ku sameeyey ilaahay wuxuu leeyahy jidhkaaga waan reebayaa maxaa fircoon jidhkiisa lagu falayaa dhimaye ilaahay wuxuu leeyahy litakuuna liman khalfaka aaya baa alla yidhi subxaana wa tacaala waxaa loo reebayaa jidhkaaga kuwa kaa dambeeya inaad aayad u noqoto bal ay kaa fakeraan laakiin ilaahay muxuu aayadda ku khatimay ilahay wuxuu leeyahy waina kaiira min annaas can aayaatina lagaafiluun laakiin dadka in badan ayaa warmooga baa la leeyahy subxaana wa tacaala aayaadka baan u fiirsanayn waxaan dhacaya ee maalin kasta dhacaya umamkan halaagsamaya waxaan mashaakil soo maray dadka badh baan ogeyn baa la leeyahy subxaana wa tacaala oo aan waxba u fiirsanaynin walidaalik baa qur-aanka haddaa u fiirsataan waxaa in badan uu qur-aanku inoo tilmaamaya inaynan haafiliin noqonin wardad hurdo inaynan noqonin alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala iyadoo uu inoo sifaynayo kayfa nuzili algafla sidaynu isaga tiri lahayn wermooganidatan alam tara ana allaha anzla min aلsamaaءi maءa fatusbixu اlarda mkhdara alam tara ana allaha sakra lakum ma fi اlardi wاlfulku tajri fi اlbaxri bamri alam tara ana allaha yusji saxaaba alam tara ilaa rabbika kayfa mada dil alam tara alam tara alam tara alam tara imsaa qur-aan ku aragteen aayaat ilkown ilaahaydan ag marmarinayo oo la leeyahy war kan miyaydaan ark insaan miyaydaan arag waxanaan soo bal waxuun u fiirsada baa la leeyahy subxaana wa tacaala waxuun indha indheeya ha noqonina dad hurda baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala awalam ilahay wuxuu leeyahy awalam tanduruu fi malakuuti samaawaati walard fahal yanduruuna ila sunata alawaliina falan tajida lisunati illahi tabdiila walan tajida lisunati illahi taxwiila qad khalat min qablikum sunan fasiruu fi lardi fanduruu kayfa kana caaqibatu mukadibiin ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waar idinka hortiin dad baanu halaagin idinka hortiin dad horoo badan oo bini aadamka ka mida baa madhay taariikhda duniyeed waa istaba taxnayd war taariikhda dib u eega baa alla leeyahy wixii dadkii hore halaagay taariikhaha baadha oo dib u eega oo fakeroo ha seexanina baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala waxaad arki kartaan haddaa u fiirsataan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo sunnadiisa sida uu waaciga u ahaa sida uu u soo jeeday sida aanu marnaba u hurdin muu ahayn siyaasaddii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam mid aaniya ama irtijaaliyo maalintaa waxa dhacayo in yidhahdo maantana waxan baa dhace maxaynu ka yeelnaa laakiin wuxuu ahaa mid garaad dheer leh oo wax badan ka fakeraya mid og caalamka agtiisa iyo waxa ka socda mid og ragga dunida isku haya iyo sida laysu hayo waxaad ka garan kartaan nebiga calayhi salaatu wasalaam markii saxaabadiisii cidhiidhiga badan la saaray markii aadka loo cidhiidhiyey qurayshi markay ku tashatay inay tunto wuxuu u fakerayey saxaabadiisa tan siduu u badbaadin lahaa muu odhan war iska dareen inuu quraysh ka yaaco bal meelaha kala taga wuxuu u qorsheeyey caalamka meeshay ka qaban lahaayeen isagoo eegaya saaxada caalamiga iyo waxa ka jirta natiijo wuxuu gaadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay xabashida u hijrooda muxuu nebigu u yidhi saxaabadiisii xabashada u hijrooda wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam boqor baa jira aan agtiisa dadka lagu dulminin yacnii analysis buu sameeyey wuxuu taxliiliyey caalamka siyaasaadkii ka jiray boqortooyooyinkii hareerihiisa ka jiray iyo siduu la tacaamulayo taxliilkiisii wuxuu gaadhsiiyey markaasi inuu yidhaahdo u hijrooda xabashada boqor baa jooga aan agtiisa lagu dulminaynina waxay ahaayeen dadkii muslimiinta ee cahdigan noolee kuwo soo jeeda daa iyaga iyo mujtamacay la nool yihiine mujtamac weynaha dunida iyo siduu isu dilay iyo waxay ka faa'iidayaan bay ku xisaabtamayeen xad bay eegayeen dunida dadka isku haya iyo miisaanulquwa dhan kugu jarjeersan karo iyo taatiirku iyaga ku samayn karo walidaalik ayaa garan kartaan abibakar iyo nimankii gaaleed markay isku hayeen labadii dowladoodee dunida ugu weynaa dagaalkii dhex yaallay iyo cidda guulaysanaysa in ilaahay qur-aanba ka soo dejiyey ilaahay uu leeya alif laam miim gulibat اruumu fi adna alardi wahum min bacdi galabihim sayaglibuun maxaa ilaahay aayaadkaasi ka mid ah ee uu tilmaamaya wayowmaidin yafraxu lmu'minuun baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala waa laba qolo oo qolana diin munxarifa haysato qolana majuusiyin yihiin oo dab caabudaan ayay hayaen labada qole isdilayay laakiin haddana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa isagoo koox guulaysigoodu iyaga taageero uu noocun ma ay u arkayeen wayowmaidin yafraxu lmu'minuun waxaan leenahay qofka mu'minkii inuu haafil noqdaa marnaba ma habboona algafla waa dembi baynu leenahay aakhiro laysu qabsanayo inay ummaddu dhegteeda iyo isheedu waxba garan weydo taariikhdii salay soo martay inay badina ku soo noqoto godkii shalay lagu cunay in maantana lagu cuno inaanay marnaba baraarugina sidii unu sii socotaa waa caqli aada u foorara aakhirana laysu qabanayo ilaahayna uu uga digayey ummadda muslimiinta iyagoo dhabarka aadam ku jira goormay ahayd digniinta tani markay muslimiinta la siinayay waa kii ilaahay le innaa kunna can haada haafiliin inaydan odhanin algafla waa fii caalami dar markii la joogay waxaa kaloo alla subxaanah wa tacaala uu tilmaamayey aw taqulu inama ashraka aabaa'una min qabl wa kuna duriyata min bacdihim ilaahay wuxuu kaloo tilmaamaya oo dadka muuminiinta uga digaya cudur labaad oo dadka ku dhaca oo isna khatar oo dilaaya oo u dhigma cudurka aragtila'aanta iyo maskax la'aanta ah waa cudur isna la nooco la yidhaahdo taqliid ama kudayasho dadku inay waxuun intay iska caadaystaan dhacdooyinka iyo axdaafta iyo waxaan dhacaya intay sidaa u bartaan dabeetana ay yidhahdaan waa halkii un bay ku socotaa maafi mashkila dareenkoodu isbedeli waayo inay yidhahdaan waa caado la soo gaadhay ama weligiibaa qabiilku sidan ahaa ama weligiibaa waxaan caynkan ahayd ama saatan inay dadku waayaan awoodda waxbedeleed caqligoodu inuu u fakeri waayo inay waxbedelaan ee ay u fakeraan un wixii la hayuun inay iska raacaan tabacan lilqawmi inay noqdaanuun waxa meesha ka jira inay iskala jiraan waa cudur labaad oo ilaahay uu kala dardaarmaya aadam dhashiisa cudurka kani qur-aanku wuxuu in badan ka digayaa dadku khuraafaadka iyo waxay dhaxlaan inaanay iskaga jirin caqligoodu inaanu maqnaashiyahaasi un ku jirin walidaalik baa ilaahay wuxuu leeyahy qul inamaa acidkum biwaaxida an taqumuu matnaa wafuraada uma tatafakkaruu ilahay wuxuu leeya waxaad ku tidhaahdaa dadka war waxaan idinku wacdinayaa hal mid ah war bal mid mid iyo labalaba iyo waxaad doonaysaan isu raaco bal waxaa fakera un baa la leeyahy uma tatafakkaruu maa bisaaxibikum min jinna fakera baa la leeyaho bal wax taxliiliya wax eega ha iska raacina un waxa jire waxa jiro oo layska dabagalo uun waa xujada gaalada iyaduna qur'aankaana sidaasi ka markhaati kacaya inay dhaqan gaaleedtay ee dhaqan islaami inaanay ahayn ilaahay wuxuu yidhi nimanka gaaleed isagoo ka warramaya waidaa facaluu faaxisha qaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallahu amaranaa biha qul ina allaha laa yaamuru bilfaxshaa'i ataquuluuna cala allahi ma laa taclamuun waidaa facaluu faaxisha xuma markay sameeyaan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala qaluu wajadnaa calayha aabaa'ana waxay yidhaahdaan waxaanu hellay iyadoo aabbayaashayo un ay sidaa yeelayaan ilaahay baana na faray bay ku dacwoonayaan aayad kale ilaahay wuxuu leeyahy bal qaaluu inaa wajadnaa aabaa'ana calaa umma wa inaa calaa aathaarihim muhtaduun wakadalika ma arsalnaa min qablika fii qaryatin min nadiirin ilaa qaala mutrafuuha inaa wajadnaa aabaa'ana calaa umma wa inaa calaa aathaarihim muqtaduun qul awalow ji'tukum biahdaa mima wajadtum calayhi aabaa'akum qaluu inaa bima ursiltum bihi kaafiruun fii suurati الzukruf alla wuxuu leeyahay waxay odhanayaan aabbayaashayun baanu saanu ka soo gaadhno dadku weligiiba waxaan dhaqan u lahaayo waxani wax la tirtiri karaya maaho saas baanu iska ahaanayna rasuul kastoo lasoo dirana waxaad tidhaha war aabayaashiin waxay idinla yimaadeen iyo dhaqankaa soo gaadheen mid ka fiican haddii laydin keeno ka warraba ma kii unbaa haysanaysaan wax ka fiican haddii laydin keeno waxaan leenahay in la yidhahdo ummaddu sidan bay u noolaan jirto waxba laga bedeli kari maayo waa caqliyo bukto iyano aan saliim ahayn in waxa la hayuun la iskaga daba faylaa waa caqliyo bugto oo aan saliim ahayn waa caqli aada u liita in lagu daba faylaa waa caqli liita inaad is tidhaahda waxba qaban kari mayside meel iska fadhi uun bal e xataa haddaanad garanaynin in waxaasi la sameeyaa dee sideedaba ma banaanayn inaad taqliidun iskala timaado daaye walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca walbasara walfuaada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula islaamku tabaciyada ma aqbalo inaa kunaa lakum tabacan waa xujada gaalada aakhira ahlu naarku markay naarta galaan ayaa masaakiintii ka daba durbaaninaysa nimankii inkaarqabayaashii iyo munaafiqiinta ahaa ayaa waxay arkaan masiirkii halkuu ku gebagaboobay iyo nimankii waxay sheegayeen inaanay run ahayn dunida dee kollayba may geynin me geedigoodii meel lagu nabad qabo aakhirana jahanamuun baa lagu guraa jahanamo markay ka buuxsamaan bay yaabaan dadkii dee masaakiinta iska daba socday durbaanka la sitay waxay markaa weydiinayaan inaa kunaa lakum tabcan fahal antum muqnuuna cannaa shay-an min alcadaab waryaadhan intii dunida la joogo dhan idinkun baan idin daba soconnaye bal maanta cadaabkuun wax ma naga qor qaadaysaan bay idhahdaan talo kale ma noole eh cadaabkuun in ma naga faydi karaysaan iyana waxay ugu jawaabaan dee dhammaanteen waa ku jiraa waar adduunka kobac gaar laydin dejin maayaan aakhirana xujo heli maysid halkay mareen baad ka daba maraysa fircawn ilaahay wuxuu leeyay wuxuu aakhira imanaya isagoo yaqdumu qowma tolkii isagoo hogaaminaya nimanka tolkood inkaarta ku wadow jahanamana waxaa keenaysaan idinkoo hogaaminaya waxa muhimkii markaa wuxuu yahay qofka mu'minkii inuu caqligiisa dib u isticmaalo inuu dhegtiisa dib u isticmaalo inuu ishiisa dib u isticmaalo inuu ogaado saaxada uu la nooliyo waxa ka jira noloshuu la nooliyo waxa ka jira inuu ogaado taariikhdu soo maray dib uu akhriyo ogaado wuxuu jab iyo baaba' soo maray iyo wuxuu soo maray aanu weli haynin inuu ogaado kuwii halka soo mariyey berritana inaanay kob cagaar la dejinaynin kii shalay inkaarta ku biday war maantana kaaga rayn maayo wallaahi baanu kaaga raynaynin halkii unbuu kugu wadaya waxa muhimkaahi wuxuu yihi islaamku wuxuu ina baraya annaqdi alislaami inuu yahay didi taqliid naqdigu in wax la duro haddii wuxuu baatil yihiin in la duraa inuu yahay manhajka saxiixa islaamiga ah walidalik ba waxaad aragteen culamaa ilfiqiga in badan taqliidka diida oo dadka rabta inay ijtihaadaan fii shu'uuni alxayaana waa la mid inaad cid un iska taqliidata maaha nolosha waa inaad in badan u fiirfiirsataa alxaraka alislaamiya lafteedu wasaaishay lixdankii raaci jirto inay iska daba socoto maaha waayo in la naqdiyo lafteedu ka argagaxda ama ka qashcariira ay kaga dhacdo waxaan leenahay wixii la soo hayay macsuum may ahayn ama daakhil alxaraka ha ahaadaan ama daakhil alumma ha ahaadaan macsuum may ahayn waa wax la naqdin karayo waa inaynu mar kasta min baabi muraajacati alafkaar waa inaynu taaganay inaynu dib u qiimayno waxaynu tallaabo soo maray oo dhan inaynu dib u qiimayno dadka badh baa laga yaabaa inay yidhaahdaan dadkaad sii kala jejebinaysaan haddii waxaan laga hadlo ceebaha qaarkood haddii la sheego ummaddaa sii baaba'ayso inkaaraa sii dhacaya war maaha ceebaha haddii lasii qariyo uunbaa inkaaruhu sii badanaya ceeb haddii cid loo qarinayo saxaabadii nebigaa loo qarin lahaa alaa tadruun ahlu beder wixii alla ku yidhi subxaana wa tacaala reer beder beder raggii ka qayb galay ama se aan beder soo dhaafabee uxud raggii iyagoo muslimiina oo uxud dagaalkii galay oo safka muslimka ku jiray oo ilaahay dartii u dagaalamay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan soo dejiyey uu tilmaamaya ragga badhkood adduundoon inay meesha u socdeen waa safkii nebi maxamed adda ayaa badh ka mida ilaahay leeya adduundoon bay la dhex socdeen minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira baa ilaahay leeyay minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira saxaabadii nebi maxamed baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waxaa idinka mid ah kuwa xooladoon ahaa waxaa kaloo idinka mid ahaabaa ilaahay leeyay kuwa aakhira doon ahaa labadaba waa lahaydeen baa la leeyay subxaana wa tacaala waar ummadda haddaan laga qaawin dadkan hogaaminaya una inkaarta la hogaaminaya jahanamay ku shubayaan waa laabudda min tacriya liljaahiliya ilaahay baa qur-aan soo dejinayo dadka xunxun tilmaamayay tabbat yada abi lahabin watab ayaa alle subxaana wa tacaala tilmaamayey qur-aan baa alla soo dejinayo tilmaamayey waxay caabudayeen oo manaato iyo waxi ay haysteen oo dhan alle subxaana wa tacaala tilmaamayey waxaan leenahay naqdigu waa inaanu usluubka islaamigaa ka bixin fi shariica alislaamiya usluub iyo aadaab buu leeyahy usluubka iyo aadaabka uu leeyahy waa inaanu ka bixin qofku sifadii islaamiga ahayd waa inuu ku sifooba qaabku wuxuu naqdinaya qaabkii shareecadu ogolayd waa inuu yihi laakiin in qurunka dadka loo qariyo maaha haddii la rabo ummaddu inay guulaysato ama si ay liibaanto waxaan leenahay dadka muslimiinta marka labadii xanuun ee ilaahay uga digay aadam dhabarkiisa markay ku jireen ayaa muhima inaynu inana uga digno midi uu ahaa khafla dadku aan eeginba waxa agtooda ka socdee warmooga laba dhibaato dadkan haysata in badan oo kitaabada iyo diinta wax ka garanaysaa waxaad moodaa waxa la hayaba inaanay ogeyn waa warmoog kale masaajidun bay ogyihin iyo waxa lagu hayo inaad mooddo inay war haysaana waa munaafiqiin iyana ma oga kitaab alleh wuxuu sheegayaba haafiliin waxay ka yihiin kitaabkii alleh waxa ku qoraa waxaa muhimka ahayd waxay ahayd kuwan warka hayaana inay kitaab alle ogaadaan iyo waxanay wadaan wuxuu kitaabku ka qabo kuwan kitaabka hayaana waxay waxay ahayd inay ogaadaan nolosha dadka iyo waxa lagu maamulaya iyo xagga loo wado labaduba kaflay ku sugan yihin midina wuxuu kaafil ka yahay noloshiiba ma ogiyo wax la kala macaashayo ee masaajidku ma ku xaraysan yihin midina maba oga kitaab alle iyo waxa alla ka sheegayba ee dadkunbuu iska hor socdaa waxaa muhimka ahaydna waxay ahayd qofku inuu ogaado ilaahay wuxuu u soo diree tala ee dadkan alle kula teliyey ilaahay baa u teliyey waana taallaa wuxuu alle kula teliyey subxaana wa tacaala umamka kale inqiraad baa ku dhaco way dabar tirmaan ummadda muslimiinta laakiin ilaahay baa ballan qaaday inaanay dabar tirmaynin sababtu waa maxay umamka kale ee inaga horreeyay waxay u dabar tirmeen waxa inxiraafuu kaga dhacay manhajkii iyo masderkii ama marjacay u noqonayeen kitaabadii baa inxiraafku ka galay dabeetana way weecsameen kadibna niman baa isaga xaaraan iyo xalaalba iyagu u sameeyey kuwii ilaahay qur-aankiisa ku tilmaamayay itakhaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaban min duuni illah kuwu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam xalaashiina way u xaaraantinimeeyeen xaaraantiina way ka xalaaleeyeen way u xalaaleeyeen sababtaasay sida tan ugu sii baadiyoobeen dabeetana ay u tirtirmeen oo loo waayey diintii sax ahayd cid haysata ummadda tan se ilaahay baa ballan qaaday inaanay tirtirmaynin awalan waayo marjacay u noqonaysa baa alla u dhowray ilaahay baa wuxuu leeyahy anaa soo dejiyey waxyiga alkitaabu wasunna anaa soo dejiyey baa ilaahay leeyahy anigaana xifdinaya sidii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ugu soo degay buu dhexdeenna u yaalla isagoo aan waxba laga bedelin waxna lagu kordhin idan ummaddu mar kastoo khaflada ay ka toostaba meel ay ku noqoto marjaca bay haysataa waxaa loo baahan yahay markaasi wuxuu yihi hawaabiti nolosha inay jirto wax sugan oo dadku ay u noqonayaan mar kastooo la isqabto mar kastooo wax qaldamaan mar kasta oo la rabo in wax la saxo meel loo noqonayo sugani waa inay jirtaa meesha suganina waa kitaabkiiyo sunna oo ilaahay baa dhigay ummaddanina waa isku raacday inay waxay u noqotaa uu kitaab iyo sunno noqdo laakiin mashkiladdu waxay tahay waanay u noqonaynin haddaba way isku raaceene haafil bay ka yihiin wuxuu sheegayay amase umay noqonin waxaa muhimkaana wuxuu yihi in mutaqayiraadka la darso waxaan iskagedinaya in la arko dawaahirta nololeed in la isweydiiyo maxay waxa kani u dhaceen in la isweydiiyo aathaarta fikriga iyo siyaasiga iyo amniga iyo ijtimaaciga ay samaynayso inaan nolosha laga habsaamin in mar kastana loo celiyo marjaca macsuumka ee yaallaa waxa uu sheegayo dhiman mayso ummaddan iyo ilaahay baa ugu ballan qaaday inuu mujadadiin u soo saarayo dad u cusboonaysiiya waxa kan mar kastaba waxaan leenahay marka ma jecli inaan hadalka badiyo waayo hadduu hadalku bato kiisa horea kiisa dambe dadka ilowsiiya laakiin waxaan leeyahay ummadda tan in badan oo ka mida miqyaaskii noloshuba wuu ka lumay tusaale fudud aan idin siiya inuu miqyaasku ka lunsan yihi ummadaha dunida ku nooli nolosha wuxuun bay ku qiyaastaan ama gaala ha ahaadaan ama muslim ha ahaadaan waxbay nolosha ku qiyaasaan aan gaalada xataa idiin soo qabto waxaa laga yaabaa ninka gaalkii noloshiisa inuu ku qiyaasto inuu shaqaysto quudkiisa maalmeed inuu soo saaro iyo wuxuu cuni laha wuxuu huwan laha iyo fasaxa uu samarka qaadan doono xagaagay fasax tagaane xagaaga fasaxa uu geli doono inuu tuurist noqdo intuu dayurad raaco ama wax raaco shandad weyn qaato inuu meel soo booqdo oo dhulka cadceeddal iyo wax soo maro wax soo indhaindheeyo oo uu soo noqdo ninka caadiga ee reer yurub noloshiisa saasuu u qorshaystaa sanadku markuu bilaabo ayuu bilaan buuggiisa yar buu qaataayo wuxuu xisaabiyaa labiiyo tobanka bilood mushaharku qaadan doona dabeetana wuxuu xisaabiyaa wuxuu cuni doono o dhan toddobaad walba wuxuu xisaabiyaa sabti iyo axad kasta wuxuu khamre cabi doono iyo wuxuu samayn doono wuxuu kala jaraa noloshiisa intii u baaqiga noqon lahayd iyo meeshuu safarka ugu aadi doono miqyaaskiisa nololeed waa kaa uu haystaa markaa in yar bay leeyihin oo darab awta in darab awta way leeyihin aan nolosha waxba ku xisaabin oo dhimatay laakiin intooda badani waxaad moodaa nolosha inay qaabkaa u xisaabiyaan innaga bal dadkeenna weydiiya waa maxay miqyaasku nolosha ku qiimeeya madaxweynaha iyo baalashluhu miqyaas quroo ka dhexeeyaa jira soomaalida oo aan ahayn darab out ma wada lahaa waxooduba waa isku darab out miqyaas ka dhexeeya muxuu yihi qof kastoo shaqaynaya wuxuu ku qiimaynaya laba mijood oo jaada hadaad qof tidhaha shaqo qaba wuxuu ku leeya labadii mijoodba goyn mayseen idan miqyaaska nolosha ay haystaan waa laba mijood oo jaada ma waxa xaq u leh inay noolaadaan ummadda laba mijood oo jaada u nool noloshiisii dhammayd qofka ku qiimaysanaya laba mijood oo jaada camalku maanta o dhan qaban lahaa miisaanka loo hayo lagu eegaya waxa weeyaan laba mijood ma jaraya mise jari maayo saaad u noolaanaysaa ummadda dhan maalan burciya hargeyso quraa boqol iyo toddobaatan kun oo dollar maalin kasta qaad siisata markaasay ku leeyiin waa baahanay mush macquul ummadda markaa ka madaxda u ah ilaa ka baalashola'ay mijinjaada ay u haystaan miqyaas ilxayaa wa micyaari ilxayaa uu mijinjaada yahay miyay xaq u leedahay inay noolaato waxay leenahay caqliga ka weyn wax laga bedelaa ummaddu intay sidaan u fakerayso socon mayso inta cuquushu noocan tahay socon mayso miqyaas ilxayaa waa inay wax ka bedelaan waxay u nool yihiin waa inay dareemaan ummadda tan iyo nolosheeda sida wax looga bedelayaa idinkunba idinku xidhan yihin cid cirka ka soo degayso oo la sugayaana ma jirto ikhwatii fi lcaqiida waxaan leeyahay haddaa leedin taliya mabda' baa loo baahan yahy way qoran yihiin oo way yaalliin idinku noloshiina dib u xisaabiya nin walowbana tolkaasaad naar uga badbaadin lahayd yeel wallahu aclam wabillahi towfiiq
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين waxaan halkan maanta marti inoogu ah walaalkeen mustafa xaaji ismaaciil haaruun oo inoo soo jeedin doona mawduuca markaa muxaadaraysi ciwaankiisu yahay sifaatu daaciya waxaan u malaynayaa inaan walaalkeen ka sugno mawduucaasi inuu noo balballaadhiyo aanan isweydiinno markaa kadib sifooyinkaasi maxaan haynaa maxaasay naga maqan waa marka natiijada muxaadarada waxaan leenayaa walaalkeen mustafa xaaji ismaaciil falyatafadal mashkuuran
ama meelo gaarama jeclay unan gaar u tiltilmaamo sidaa daraaddeed baan u bixiyey min sifaati daaciya ama waxyaabaha ninka daacigaa sifaatka waa qaar ka mid a waxaynu ognay dacwadu inay tahay muhimadda loo soo diray rususha ama ambiyada shaqadeeda inay ka mid tahay waa daaciyan ila allahi biidnihi wa siraajan muniira ilaahay baa subxaana wa tacaala nebigiisa markuu sifaynaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya inuu yahay wadaaciyan ila allah kuwa alle subxaana wa tacaala dadka ugu yeedhayo inuu yahay daacigaasi maxaa laga rabaa markaas sifaadka aan rabo inaan mulaaxadeeyo koo waxaan leenahay min sifaati daaciya waxaa ka mid ah athiqa bilmabda'i waannafs kalsooni qofku inuu ku qabo mabda'a uu akhrinayo ama se uu sheegayo iyo naftiisaba markaan leenahay kalsooni waa inuu ku qabaa waxaan tilmaamaynaa waa inaan tazaczuc qofka kan ku jirin waxaan sheegaynaa waa inuu qofku u arkaa inuu wado risaaladii ilaahay ummadda ugu talagalay inuu naxariisto wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin risaaladaa ilaahay subxaana wa tacaala nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam alla u soo dhiibay ee alla uu ku tilmaamayo kumaanan soo dirin ilaa inaad tahay mooyaane mid ummadda naxariiso ah mooyaane inuu risaaladaa sidaynu rumaysan yahay taa macnaheedu waxay tahay inuu qofku rumaysnaado waxa uu sidaa inuu yahay absolute valuegii ama waxaan laga daba hadli karin alkitaabu wasunna kitaabkii alle subxaana wa tacaala uu soo dejiyey iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam aynu leenahay waa wax xagga alle ka yimi oo waxyiya oo ka daba hadal dambe aan u baahnayn inuu sido walidaalik baa waxaan dareemaynaa saxaabadii nebigu iyo dareenkay qabeen markay diinta tan dadka gaadhsiinayeen ama halka ay joogeen yacni waxay ahaayeen dad isu arkaya inay yihiin usaatidat alcaalam umamka dunida ku nool ciddii mucallimiinta u ahay caalamkao dhanna wuxuu ugu muuqdun inay arday yihiin maadaama uu ka maqan yahay mabda'ii xaqa ahaa macallinku yacni markuu kalaaska soo galo ardadiisa wuxuu arkaa dad wax ka maqan yihiin oo isaguna uu sido wixii uu gudbinayey oo markaa macallinku wuxuu yahay qof naftiisa ku kalsoon iyo wuxuu sheegayaba haddii uu khibrad u leeyo garanayo walidaalik misaal waxay idinku filan qisadii bersianiska ama farisiyiinta iran iyo dadkii deganaa boqortooyadii ka jiri jirtay iyo markay kulmayeen saxaabadu waxaynu naqaanaa in dagaal la dhex mareen dadka muslimiinta iyo bersianka inay codsadeen in cid loo soo diro inuu sacd ibn abi waqaas saxaabigii la odhan jiray ilaahay raalliha ka ahaadee uu u diray saddex saxaabi midba mar ribciy ibni caamir xudayfa iyo mugiirata bni shucb saddexdaas saxaabi ayuu kolba mid diray saddexda saxaabiba waxay la hadlayeen janankii watay markaa ciidanka kale ee gaale waxaynu naqaanaa halka ay taagnaayeen marka ay la hadlayeen ninka kan boqortooyada matelayey ninka boqortooyada matelayey wuxuu damcay inuu muujiyo abhadiisa ama weynidiisa carshigii boqortooyadu meesha dhigtay dabeetana wuxuu gogoladay arliska dhan ayuu gogol ku fidsaday barkimooyin iyo waxbuu ku tiirtiiriyey yacni wuxuu muujinayey awoodda boqortooye uu haysta iyo inta uu leegayay sida uu nimcaysan yahay saxaabaduna muqaabilkiisa waxay ahaayeen dad dagaal soo galay intaasoo bilood dagaal soo waday jihaad ku soo jiray marka horena dhul qarfaa ka yimi maryahoodu haylyo yaryaroo iska jeexjeexan ay yihiin laakiin sita caqiida saliima mabda' maskaxda ku xambaarsan walidaalik ayaa waxaynu garan karnaa sida ay ula kulmeen ama as'iladuu weydiiyey isagu wuxuu weydiinaya war maxaa idin soo saaray haddaa cunno u baahantiin aan idin siiyo haddii yacnii waxa idin keenay muxuu yihi iyo waxay ugu jawaabayeen markaa ilaahay baana soo saaray bay lahaayeen waxaana alla noo soo bixiyey inaannu ka saarno maxay qowlkii ribciy bni caamir dadku dadka ay caabudaan inaannu ka saarno oo ilaahay dadkao dhan addoommo uga dhigno inaanu diiqa adduunyo cidhidhiga adduunyo ka saarno oo aanu ilaa sicatiha u saarno u fiirsan ninkuu ku leeyahay ilaa sicatiha baanu saaraya ninka dhulkan oo dhan gogladee boqortooyada inta leeg haysta iyo ninkan hayliyaha sita ayaa kii hayliyaha xidhnaa wuxuu leeyahay waxaan u socdaa inaan ka saaro dayqi dunya dadka adduunka cidhidhigiisa inaan ka saaro oo aan u saaro markaasi buu leeyahay waasiciisa iyo ballaadhnidiisa inan ka saara buu leeyahay jawri aladyaan ilaa cadli alislaam diimaha kale dulmigooda inaan ka bixiyo dadka kan u saaro cadaaladda islaamiga waxaan leenahay dadkani waxay ahaayeen dad markaa kalsooni dhab ah ku qaba waxa ay faafinayaan waxaa muhiima baynu markaa leenahay qodobka koowaad inuu noqdo qofka daacigii wixiisa inuu kalsooni ku qabo inaanu ka khajilaynin goob kastoo laysugu yimaado cid kastoo lala hadlayo caalamka waxa laysku khuuqiyoo dhamme waa waxaan waxba ka jirin marka ay joogto kitaab iyo sunne ama dakaatiro ha la sheegto ama khubaro ha la sheegto ama wixii la doonee kale ha laysku magacaabo maadaama qofka uu ka maqan yahay alkitaabu wasunna waa kalaa shay waa waxaan jirin marka loo eego waxa ka maqan inta uu leegyahay walidaalik qofka muslimka ah ee daaciga ahay waa inuu kalsoonida intaa leegu qaba waxaad moodaa maanta in la arki karo dad muslimiina oo la dhuumanaya wix ay rumaysnaayeen dhuumashaduna aanay ahayn baqa iyo dhibaato kale khajal uu qabo daraaddeed ay tahay kaannamaa waxaanuu wataa wax laga khajalo ay tahay waxaa laga yaaba fii caalami algarbi inaad aragto nin muslimo kuleh niyo umaan tukanin markaa tidhahdo sababtu waa maxay kaannamaa salaada in lagu arko kale uu la yaro khajilayay inuu guri la galo oo kelidii uu tukado oo kale iyo inuu jeclayo aan dadku arag inuu tukanayo o kale yani waa qof mabda uu rumaysnaa ka baqayo ka cabsanaya sidee buu cid kale wax u gaadhsiin karaa haddaanu isagiiba kalsoonida intaan le ku qabin ama aanu siqo ku qabin aaniyan waxaan leenahay qofku siqada dabadeed oo inuu la yimaado alxirsa cala almabda aw alikhlaas mabda'a kan inuu isku dayayo inuu ilaalinayo amase inuu mukhlis u yahy inuu daacad mabda'iisa u yahy inuu isku dayayo dadka kan aan mabda'a haysan inuu arkayo dad jahannamo ku daadanaya inay yihin qofku markaasi wuxuu awlowiyada siinayaa markuu arkayo dadkani dad naar ku daadanaya inay yihin siduu uga badbaadin lahaa waxa uu arkayaa waxa muhimmada koowaad le noloshiisa inay tahay mabda'a kan inuu ilaaliyo walidaalik baa ilaahay subxaana wa tacaala nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu sifaynaya waxaa lagu tilmaamaya falacallaka baaqicun nafsaka calaa aaahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa وفي آية أخرى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وفي آية أخرى فلا تذهب نفسك عليهم حصرات إن الله عليم بما يصنعون وفي آية أخرى ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق نصوص القرآن كوحي تلمامسة نبي عليه الصلاة والسلام مبدأ إيسا سيدا وطاعة دوغوها سيدا وإلاليني سيدا ونفيا نفيس بوغو بحيني sida uu dadka ula jeclaa inaanay jahannamo ku daadan ilaa xad ilaahay markaa leeyahy lacallaka baaqicun nafsak ilaa xad alle subxaana wa tacaala uu u hiilinayo oo uu u tilmaamayo inuu nafta dhowro oo la leeyahay waxaad ku mudan tahay naftaadaba inaad ku halaagto dadka kani inaanay iimaan la imanayn daraaddeed yacnii si aad isaga daba ridayso dadka kani inay alle iyo rasuulkiisa rumeeyaan taasi inay ku halaagtaabaa lagaaga cabsi qabaa kaannamaa la leeyahay naftaadana dhowrso meesha waxaa ku jira markaasi qofka daacigii inuu mabda'iisa ikhlaas ula yimaado inuu xariis yahay mid ilaalinayoo dhowraya mid ka cabsi qabo dadka jabkoodaa inuu yahay walidaalik ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nebiga wuxuu ku sifaynaya laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum بالمؤمنين الرؤوف الرحيم وحال لكو سفين سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ورسول أي كدرنت يا مسكو أذكت إبا ألا لي سبحانه وتعالى دبتين هي مشكلة دين يدي سوى حريص عليكم با إلهي تلمام سبحانه وتعالى فالداعية سفدي سوحي تهي لباد بين لاني إنو إن بدن أهلوبه ama in badan inuu naf iyo nafiisba ku bixiyo sida uu dadka jahannamo uga badbaadin lahaa maskaxdiisu inay ku koobnaato dadka kan jahannamo ku daadanaya say uga dhici lahaayeen maxaad yeeli lahayd haddaad aqal gubanaya ku soo baxday ama qof ololaya hadduu kaa soo baxo ma waxaad ku xisaabtami lahayd bal horta si calculationskaaga inta wax isku toostoosi aan adeegtid ama sida tan aad yeeshid mise maskaxdaadu waxa kaloo dham way ilaabi lahayd oo waxay mashquul ku noqon lahayd in qofkan ololaya saad u baktiin lahayd ficlan waxa weyaan maskaxdaadu waxa kaloo dhan way ilaabi lahayd waxaanad mashquul ku noqon lahayd qofkan ololaya ama gurigan gubanaya sidaad u baktiin lahayd fadaaciya mabda uu rumaysan yahay baa wuxuu tilmaamayaa ciddaan kitaabkan iyo sunnadan haysan inay ololayso inay dad gubanaya yihiin wuxuu mashquul ku yahay markaasi oo maskaxdiisa oo dhan uu isugu geeyey dadkan gubanaya ololaya siduu u baktiin lahaa ولذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام حديث في صحيحين كسقنا وحت المامي إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد النار يعني وحو نبي المامي عليه الصلاة والسلام أنيقا يا أم الضيد وحا نسكننا هيبو نبي الله عليه الصلاة والسلام سيدي قف ضب شتي ودبتنا حيدوين تي وحيابها كان دول دولا اسكو ديان اني كداتان isaguna raba inuu ka celiyo markaasuu nebigu wuxuu u tilmaamayey fa ana aakhidun bixujazikum min annaari wa antum taqtaximuuna fiiha wuxuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam aniguna guntigaan idin hayaa waan idinka xejinayaa idinkuna naarta ayaa isku sii guraysaa yacni muhimmadiisa koowaad wuxuu ka dhigayey inuu dadna naar ka badbaadiyo waa muhimatu daaci luula walidaalik ummaddu inay halaagsanto waa inaad ka door bidaa inay hanuunto waxaa garan kartaa nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u fakeri jiray makaa garaacday dabeetana wuu ka tegey markay cidi wax ka aqbali weyday daa'if buu qabtay daa'ifna waxaa siirada ku haysaan wixii kala kulmay in sufahadii iyo dadkii carruurtii iyo mushkilaadka lagu itixaamay oo dabeetana dhagax lagaga soo saaray magaaladii isagoo dhagax lagu tumay oo dhiiggu meel walba ka da-ayo soo baxay ayaa waxaa inoo tilmaamayaan axaadiista saxiixa ahi bukhaari iyo muslim